madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaran iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka cabdisalaan cabdi cali ayaa maanta si rasmi ah tababar ugu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka booliska gaarka ahi ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ciidamadan oo muddo lix bilood ah tobabar ku qaadanaya xarada tobabarka ciidanka ethoobiya ee magaalada baydhabo ayaa lagu barayay xirfado kala duwan oo ciidan ah kuwaas oo ay sare u qaadayso awoodda difaaca iyo sugidda amniga deegaanada koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigarin oo daafuray ee tobabarka ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda ay ciidankan u leeyihiin sugidda amniga deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed maanta waxaan u joognaa munaasabad qalanjabin ah oo ay ku qalanjabinayaan dufcaddii sagaalaad ee ciidamada gaarka ah boliiska gaarka ah ee dowladda koonfur galbeed dufcaddoodii sagaalaad ay ku qalinjabinayaan waxaan leeyahay ciidamada qalinjabiyaasha ah oo maanta munaasabaddan quruxda badan loo sameeyey hambalyo hambalyo laga bilaabo maanta waxaad ris waxaad si rasmi ah ugu biiri doontaan ciidamada dowladda koonfur galbeed waxaad si rasmi ah ugu biiri doontaan ciidamada qalabka sido waxaad si rasmi ah ugu biiri doontaan ciidamada dowladda soomaaliyeed laga bilaabo saacaddan waxaad xidhanaysaan koofiddii ciidannimada waxaadna tihiin ciidankii boliiska gaarka ee koonfur galbeed